baxaaba aynaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kasta oo maqalka raadiyaha cadaadiyo idiin soo garyaba ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka oo subax walba hadahan kale aad maqashaan marka laga reebo subaxnimada jimcaha ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haween mar kale subax wanaagsan saaxiibyaal waa subax sabti taariikhdana ku aastaysan tahay shan iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada saaka ee barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhagaysan doontaan oo waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhereed ah ayaa ka soo baxaysa dad habeenkii xalihaa siyaabo kala duwan lagu dilay duulaadka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijka falaqaynta wararka ee saaka gorow idinkugu soo gudbin doonaa guddoomiyii hore ee gobolka banaadir ahna duqa waa duqi hore muqdisho daabed cabdi maxamed iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxnihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si kor looga hadlay ee dilkii xali loo geystay dadka shacabka ahaa ee ku noolaa qeybo ka mid a magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug barnaamijka falaqaynta wararka ayaa saaka aad ku dhagaysan doontaan faahfaahin ku saabsan ee wasiirka shaqadii aalaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ee sadiq warfa ayaa khudbad ka jeeshay shirkii uga qaybgalay magaalada jeefa ee waddanka switzerland barnaamijkan falaqaynta wararka ayaan goor idinkugu soo gudbin doonaa wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle wuxuu la kulmay madaxweynaha wadan waa madaxweynaha bangiga afrika waxay ka wada hadleen ayaan idiin soo gudbin doonaa howlgallo dad badan lagu soo qaabtay ayaa habeenkii xalaha waxaa laga sameeyey magaalada caasimadda ah ee muqdisho warar kala duwan ayaana ka soo baxaya barnaamijkan ayaana goorow idinkugu soo gudbin doonaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hadashay sagaalkii ruux ee habeenkii xalaha lagu dilay koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug hadal ay warbaahinta la wadaageen ayaan barnaamijkan goorow idinkugu soo gudbin doonaa madaxweynihi hore ee galmudug ah waa madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariix xuseen gelad ayaa ka hadlay isla dadkaasi lagu dilay gaalkacyo barnaamijkan falaqaynta wararka ayaan goorhida kugu soo gudbin doonaa kulamada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta furmaya waxaana magaalada caasimadda ah ee muqdisho ka jira guux oo mooshan ka dhan ah ee guddi ku-xeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya barnaamijkan ayaan xogo la xiriira goorhida kugu soo gudbin doonaa qodobada ay soo karintaa barnaamijkan kuwa jirna ayaad maqli doontaan barnaamijka waxaa soo saaray ilaa socodsiiya doona anigoo xasana cumar axmed ibraahim saxiifa iyo shirma ka suulina way farsamaynayaan waa mar kale iyo falaqaynta wararka
sida haraagudimaano biyo galac kaliye isaana toogiyo ubaaxi iskaareen ubaaxi iskaareen sida haraagudimaano biyo galac kaliye isaana toogiyo laga kurin waligeed waxa tahay gadeedilaga kurin waligeed waxa tahay gadeedi sida galab cadceedu badka lagu gambiyaaye gaban mayaaniguli way kuntanayna sida galab cadceedu badka lagu gambiyaaye gaban maayaan igu way kursanayna adna gaaladayda aynu guriyag leele geesaadaylaqaabo geesaadaylaqaabo adna gaaladayda aynu guriyag leele geesaadaylaqaabo geesaadaylaqaabo
haddaananigu go'ayo cudurkaadi gelisay intoo halisay gaalay angaabay talaabada angaabay talaabada haddaananigu go'ayo cudurkaadi gelisay intoo halisay gaalay angaabay talaabada angaabay talaabada geriya badmaaye isagobolian geriya badmaaye isagobolian waxasida tanigaalay garabka meejacaylba igu gembiyayo goobta jooje waxasida tanigaalay garabka meejacaylba igu gembiyayo goobta jooje
ಇದಕ್ಕೆಯೋ ಇಸಿರು ರಬಯಿಸು ಗೈಗೂ ಬರುವಾಗ ನಖ ಗೋಸನೈಸ ನಖ ಗೋಸನೈಸ ಇದಕ್ಕೆಯೋ ಇಸಿರು ರಬಯಿಸು ಗೈಗೂ ಬರುವಾಗ ನಖ ಗೋಸನೈಸ ನಖ ಗೋಸನೈಸ ಗಾಚಾರಗೋ ಗಲಭೀಲ ದಾವೋ ಗಾಚಾರಗೋ ಗಲಭೀಲ ದಾವೋ وحتايق تيرو وحدوري كليلاي الجولة بنتي ديو وانا
bal wanaagsan ayaan idi leenahay subax wanaagsan kusoo dhada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo habeenkai xalay wuxuu ka dhacay dilwadareed loo geysta dad shacbaha ku sugnaa koonfurta magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug faahfaahin dhereeda ayaa saakay kasoo baxaya dil xalay gudaha magaalada gaalkacyo lagu geysta sagaal ruux oo la sheegay inay kasoo jeedaan deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya gudoomiyaha hore ee gobolka mudug cabdirashiid xaashi cartan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dalkaas uu dhacay duleedka gaalkacyo qeybta ee galmudug saraakiisha ciidanka galmudug ee ku sugan gaalkacyo waxay raad iyo xadaada saaka u sheegay in dalkaasi eh, dadkaasi uu yimid kadib markii kooxo baysanayay magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug ay ku dileen sargaal ka tirsanaa ciidanka nabad sugida sirdoonka qaranka soomaaliyeed qeybta deegaanada galmudug islamarkaasna dadka deegaanada ay ka caroodeen laba ka mid ah kooxihii dalkaasi geystay oo midna la gurigiisa ay galeen lagana soo saaray toban ruux ayayna dileen sagaal ka mid ah kooxda dad- waa kooxda deegaanka ah oo ka caraysan dilka sargaalka nabadsugida ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed saraakiisha booliska waxay sheegeen in dadka la dilay weli aysan xaqiijin karin inay yihiin kuwii dilay sargaalka nabadsugida ahaa ee lagu dilay gudaha magaalada gaalkacyo habeenkii xal ahaa islamarkaasna ay jireen xubno gacanta lagu dhigay welina ay ku socdaan baaritaano ku aadan ee dilkaas iyo sidoo kale ee wax ciddaas ay dalka u geysatay Eh, ilaahay hadda eh, ma jirto cid rasmi ah u xaqiijisay eh, sababta ka dambeysay dalkaasi ciidamada ammaanka ee galmudug iyo kuwa nabadsuuda soomaaliya iyo ciidamada barangaafta baangarafta ee ku sugan gaalkacyo baaritaano xoogan ayaa saaka ay ka wadaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug ee dhanka galmudug waxayna ku raad joogaan dadka lagu tuhumayo inay ka dambeeyey dilkii xalay lasaarka qof lagu geystay gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug koonfur galbeed waxay ka hadashay sagaalkaas ruux ee sida wasiirka axla loogu dilay gudaha magaalada gaalkacyo kadib markii maleeshiya deegaankaasi ay ku eedeeyeen inay dileen sargaal ka tirsanaa ciidanka nabadsugida ee galmudug ay ku sugan gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ugaas xasan ugaas khaliif oo ugaas xasan oo ah wasiirka wasaaradda warfinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo warbaahinta saaka la hadlay wuxuu sheegay in dadkaasi ay kasoo jeedaan deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirku wuxuu saaka raadiyo xadaada u sheegay in ay baartaan wadaan islamarkaasna saacadaha soo socdaa ay warbaahinta ay la hadli doonaan ugaas xasan wuxuu sheegay ugaas xasan cabdi maxamed wuxuu sheegay inay jiraan dad badan oo koonfur galbeed oo u dhashay kuwaasoo cabsi xoogan xalil ku hoyan waayay guryahooda oo ku yaala gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhowaan sidan oo iy kale ahayd markii galmudug ay beenisay inuu soo saaray amar la sheegay in deegaanadaasi ugaga mamnuucayo dadka kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya madax aada u fara badan ayaa ka hadashay oo ka mid ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqi muqdisho thaabit cabdi maxamed oo haddan ah gudoomiyaha xisbiga awoodda shacabka ayaa waxa uu ka hadlay dadkii xalay lagu xasuuqay koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo dilka loo geystay sargaal ka tirsanaa ciidanka nabadsugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed qeybta deegaanada galmudug kaasoo lagu magacaabi jiray cabdi tahliil cadceed thaabit cabdi maxamed ayaa cod dheer ku cambaariyey falkii xalay lagu dilay sagaalkii ruux ee shacabka ahaa sidoo kalena lagu dhaawacay laba kale oo la joogay kuwaas oo lo- isla goob lagu toogtay islamarkaasna ka soo jeeday eh, deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya maamulka galmudug ayaa ugu baaqay in si deg ah ummadaasi ugu soo dhex qabtaan gacan ku-dhiglayaasha dalka arxandarada ah u geystay dadka walaalaha ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya isagoo sii hadlaya thaabit cabdi maxamed ayaa tacsi wuxuu u diray dhammaan qoysaska iyo ehelada ay ka baxeen intii lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug war qoraal ah oo soo dhigay bartiisa facebook uu ku leeyahay gudoomiyuhu ayaa waxa uu kaga hadlay dilka wadararkii ka dhacay gudaha gaalkacyo dilkii loo geystay sargaalkii cabdi tahliil cadceed islamarkaasna waxaa u qornaa fariinta thaabit cabdi maxamed facebook uu qoray sida tan waxaan cod dheer aan ku cambaaraynaya dilalka ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug loona beegsaday dad aan waxba galabsan oo ka mid yahay walaalkeen cabdi cabdidhiif iyo sidoo kale dad shacab ah oo ku sugnaa ee, koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaan sidoo kale aada uga xumahay aadna uga murugeysanayahay wararka sheegaya in sagaal qof aan waxba galabsan hal meel lagu dilay runtii waa wax bini-aadnimada diinta iyo dhaqankeena suuban fajac ku ah maadaama fal noocan oo kale ah ausan ka turjumaynin diin dhaqan iyo walaaltinimo toona waxaan tacsi tiiraanya leh u diraya qoyska iyo ehelada ay ka baxeen dhammaan intii lagu guday waa intii lagu dilay gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaan ugu baaqayaa maamulka galmudug in si degdeg ah ummadda usoo dhex qabtaan gacan ku-dhigliyaasha dilka arxandarada u geystay dadka walaalaheen ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan bulshada ugu horeeyeen dhalinyarta culummada ugu baaqaya inay ka dhiidhiyaan falalka arxandarada ah ee soo lalaabtay una istaagan sida cadaaladda degdega ah loogu raadin lahaa dambiilayaasha insha allah wayna rumawi doonta arrintaasi galmudug ayuu ka codsaday kuna amray in ay dadkii dadkaasi ka dambeeyey ee laayay dadka walaalaha ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed in cadaaladda ay afar labaatanka afar labaatanka saac ee soo aadan in cadaaladda ay horkeenaan Ee, sidoo kale waxaa dhibkaasi ka hadlay ama dalilkaasi cambaariyey madaxnihii hore ee somalilan xasan sheekh maxamuud sidoo kale fariin qoraal ah oo facebookiisa ku qoray ayuu ku sheegay in aad uga xun yahay aadna uga murugaysan yahay wararka sheegaya in sagaal qof aan waxba galabsan oo kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya in lagu dileeyay gudaha magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayna tahana wax bini-aadnimada diintii dhaqankeena sooban ee dhibaato iyo murugo ku ah fal noocan oo kale ah aysan ka turjumaynin in dhaqanka soomaaliyeed iyo sidoo kale wadatanimada meel looga dhaco madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamed wuxuu tacsi oo tiiraanye leh u diray qoysaskii ehelada iyo asxaabta iyo qaraabada ay ka bixeen dhammaan ee dadka masaakiinta ahaa habeenkii xaliha dalwadareedka lagu geystay gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweynaha hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud aana eh, hogaamiyaha xisbiga u d p d wuxuu galmudug u baaqay in ay ummadaasi dadka masaakiinta ku leysa gudaha magaalada gaalkacyo ee imaanka xubaysan ay si degdega cadaaladda u horkeenaan kana shaqeeyaan sida gaalkacyo ay u noqon lahayd meel ka caagan ee dhiga ee dadka soomaaliyeed ee ku nool gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee kulan wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal ee haddaan intaana ka bixin gudaha magaalada gaalkacyo ee sidoo kale ee galmudug garabka ee oo aan idhahdee ee ciidamada nabadsuguda ee kusugan gaalkacyo gorow waxay sheegeen in qaar ka mid a dadkii lagu tumayay inay ka dambeeyeen dalalka ka dhacay guda- gaalkacyo in ay gacanta kusoo dhigaan islamarkaasna gorow warbaahinta ay usoo bandhigi doonaan wixii waraab kusoo kordhaa ee howlgallada saha ka socda gaalkacyo waxaad ku dhageysan doontaan wararkeena iyo barnaamijka dambe ee soo socda
habar habar ma joogtee haweeniyoo rag maanta waayaynaan u kala inagoo heshiisa inagoo hagaagsan inagoo u heegan inagoo u heelan inagoo hanuunsan inagoo hoggaansan waa lama huraane howlaha dhanteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin kulan wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaadado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal ee wafdi hogaaminaya wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shir caalami uga qeyb galay magaalada janeefa ee wadankaas switzerland shirkaas oo ahaa ee shirkii ee maanka shaqaalaha adduunka wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya sadiiq xirsi warfa ayaa khudbad muhiim ah oo arrimo badan uga hadlayay ka jeediyay shirka weynaha shaqaalaha adduunka ee ka eh, ka dhacay magaalada janeefa ee wadanka switzerland wasiirka ayaa inta badan diiradda ku saaray dadaalada wasaaradda iyo xukuumadda ay ugu jiraan sida ay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarta iyo haweenka shaqooyin ugu heli lahaayeen gudaha wadanka soomaaliya kulanka uu ka turjumaya saameynta ballaaran hay-adaha shaqaalaha adduunka ee elio ay ku yeelatay nolosha shaqaalaha dunida boqolkiiba lasoo dhaafay waa boqolkii sano ee lasoo dhaafay soomaaliya hadaheena shaqaalaha waxa ay kaalin muhiim ay ka qaateen in ay sharciyeen nidaamyo dhinacyada shaqaalaha la xiriira ay ka yagleelaan wadanka waqtigii adkaa ee dagaalada sokeeyay iyo xasiloon darada ilo waxa ay ka mid ahayd soomaaliya la garab taagan tahay dhiirigelin iyo weliba waa hagida shirkada aynu wada shaqeyno islamarkaasna waxaan u baahannahay inaan qiimeyn agab ku sameyno ratiyada dadka ku aadan shaqada iyo xaqiijinta runta ah ee soomaaliya soomaaliya gudaheeda waxaan ognahay in shaqayaraanta ay tahay waxa la cabiri karo ama u dhexeeya xaaladda aanu ka shaqeyno iyo rajada shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan loona wanaagsanantaana madax waxay ma ahan xaaladdu gooni ah soomaaliya wadamada qaar shaqada waxay tahay ee, dad lagu qiimo faqriga laguna gaaro horumar caalami ah ayuu yidhi wasiirka wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in soo dhaweyneyso warbixin kasoo baxda hogaanka sare ee ilo kaas oo cad oo si cad u qeexaya in aan maalgashano awoodaha muwaadiniinteenna waxaan kale u baahannahay in shaqalehena shaqa la iska haleyn karo ay helaan waxaan taageera waxaan taageersanahay in dib u cusboonaysiiyaan arrimaha bulshada oo dhan kuwaasoo ay ku jiraan siyaasiyiinta horumarinta aadanaha iyo sidoo kale shaqooyin kale shaqaalaha waa in la taageeraa fursadana aynu ku horumarin karnaa xirfadaheena waa in aynu si wadajir ah u dhiirigelinaa ilaalinta bulshadeena taas oo ogolanaysa in la dhiso maamul xilligan la jooga oo ku habboon shaqaale waa shaqaalaweynta dunida dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed waxay ka go-an in ay hubiso islamarkaasna diiradda ay saarto inay shaqooyin ay fursado dhaqaal u abuurto dhalinyarta soomaaliyeed inkastoo ay jiraan caqabado dhinaca ammaanka ah iyo weerar lag- oo lagu handado wasaaradda shaqadii iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu ku daray wasiirka wasaaradda shaqadii iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo khudbad dheer ka jeedinayay shirkii shaqaalaha adduunka ee ka dhacay magaalada jeneefa ee waddankaasi wasarlan waa kaloo shirkaasi ku cadeeyey ee dowladda federaalka soomaaliya inay ka go-an tahay in la dhiso higsiga horumareed ee laisku haleyn karo taasina ay waxay caddahay siyaasadeena iyo sharciga aynu maalgelineynay ee dhinacaha shaqaaleynta iyo ilaalinta bulshada kaasoo gud- gundhig u noqon doona cadaalad iyo hubin bulsho ayuu yidhi isagoo ku darayay qaar ka mid ah dhalinta waddankeena oo inaan shaqo la-aan sidoo kale ma ahan xirfadii looga baahnaa goobaha shaqada ee maantay iyo shaqooyinka mustaqbalka ee soo bixi doona dowladda federaalka soomaaliya waxay si dhow ula shaqeyneysaa ganacsiga sida gaarka ah loo leeyahay si u horumariso una abuurto jawi hal abuur kaasoo dhalinyarta shaqooyin abuuri karaa islamarkaasna ka socda baahida qorsheysan ee qarni lab- koob iyo labaatanaad waxaa kaloo uu sheegay in arrimaha oo dhan ay hoos u dhigayaan khatarta halista leh ee taariikhda waa tahriibka taas oo dhalinyarta ah, ku doodayaan nololtooda dhaanta iyadoo la eegayo istaqbalka mustaqbalka inaan xoojino go-aankeena ku aadan difaacidda xuquuqa aadanaha waa in dhammaanta isla qaadanaa in shaqo la-aantan iyo faqriga ay qabteen boqolkiiba milyan dad ah kuwaasoo kala jooga wadamo kala duwan oo daafaha dunida ah islamarkaasna dumarka iyo dhalinyarta soomaaliyeed ay yihiin kuwa dhibta ugu badan ay kasoo gaarta ayuu raaciyey wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo gabagabadii sheegay inaan si wada jir ah uga shaqeyno sida aynu u higan lahayn mabaadi'da hay-adda leedo ee ku dhisan eh, wadahadallo bulsho ilaa iyo haddana ilo waxa ay ahayd mid u taageeran ujeedka la asaasay boqolkii sano ee boqol sano ka hor in ka badan shan kun oo wakiilo oo ay ku jiraan afartan dowladood ee shirkaasi ka qayb galay kaasoo ku aadan sanad guuradii boqolaad ee hay-adda shaqada adduunka waxaana wasiirka wasaaradda shaqada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo shirkaasi ka qayb galay isagoo hogaaminay wafdi ballaaran oo hogaaminaya oo ka socda dowladda federaalka ah ee soomaaliya kulan wanaagsan ee leenahay barnaamijka falqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaan raadiyo xadaadu ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal qodobo kala duwan ayaa inoo soo socda oo ay ka mid tahay wasiirka wasaaradda ee maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya oo la kulmay bankiga adduunka iyo sidoo kale howlgallo dad baan lagu soo qabtay habeenka xalal laga sameeyey gudaha magaalada ee caasimadda ah ee muqdisho kulan wanaagsan ee leenahay barnaamijka falaqeynta warka ayaad degeysanaysaan raadiyo xadaado ayuuna waa idinka imaanaya saaxiibayaal Eh, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu wadaa in kulan ay ku yeeshaan eh, magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulamada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa ku yimid hakad kadib markii xildhibaanada golaha shacabka ay galeen fasax bishii rabadaan ee lasoo dhaafay hajadaha kulanka maanta ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ah arinta koowaad ee wax ka bedelka sharciga iibka qaranka golaha mooshanka walaalaha mooshin laga diyaarinaya guddi ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa saakae si weyn u xogeystay maalmihii ugu dambeeyey waxaana socday kulmo madaxtooyada dowladda federaalka soomaaliya ay ku lahayeen xildhibaanada mooshinka wadaha guddi ku-xigeenka laba koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ila lagu kalsoonaan karo oo saakaraad iyo xadaado ay heshay ayaa sheegaya in guuxa mooshinkaas uu soo bilowday tan iyo markii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya la horkeenay ee d- sharciga doorashooyinka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ay horgeysay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya falqeynta wararka ayaad geysanaysaan saaxiibayaal raadiyo xadaadaha ayuuna idinka imaanay qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku saasaqaynaa ee wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa magaalada malbo ee dalka broteria waxa uu kula kulmay madaxweynaha bangiga horumarinta africa wasiir beyle ayaa madaxweynaha bangiga waxa uu warbixin kooban ka siiyey horumarka soomaaliya ee dibhabeynta islamarkaan waxa uu wasiirka ku booriyey inuu si uu doono doorka muhiimka ah ee ku aadan hanaanka qaran ee lagu jiro dhinaca finta soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle waxa uu sheegay islamarkaasna facebookiisa kusoo qoray waxaan ku faraxsannahay in madaxweynaha bangiga horumarinta africa ah, uu aqoonsaday dadaalka dib u habeynta xukuumadda federaalka soomaaliya isagoona sidoo kale xaqiijiyey in bangiga horumarinta africa uu sii wada doono taageeradiisa joogto ah ayuu yidhi wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bile ayaa magaalada malbo wuxuu ka qayb galay shirka bangiga horumarka ah, afrika kaas oo lagu soo gabagabay halkaasi kulan wanaagsan idin leenahay falqanta wararka ayaad degeysanaysaan qayb ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa xalay wax howlgallo ka qoraysan oo kala duwan ay ka sameeyeen degmada dayniile ee gobolka banaadir ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamadan ayaa howlgalkas intiisa badan waxa ay ka sameeyeen xaafada bartilmaameedka u ahaa islamarkaasna waxaa baartan ay ka sameeyeen guryo ku yaala halkaasi sidoo kale ciidamadan ayaa howlgalle waxa ay ku qabteen dhalinyaro fara badan kuwaasoo la weydiinaya su-aalo dhowr ah inkastoo markii dambe qaarkood dhalinyartaasi ay sii daayeen ciidamada ammaanka ee howlgal ka sameynayay xaafadaha ay ka koobanta degmada dayniile ee gobolka banaadir ee muqdisho ujeedka howlgalkaasi ayaa saraakiisha ciidamadaasi hogaaminaysay waxa ay sheegeen inuu ahaa mid lagu xaqiijinayo ammaanka degmooyinka gobolka banaadir oo marka qaarkood ay ka dhacaan fal ammaanka la dukaa waxaana laamaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya horey u sheegeen in howlgalkaasi ay sii wada doonaan si al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha amandarada ka geysta ee degmooyinka gobolka banaadir ee muqdisho in laga saari doono Maaddanteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin. Waa lama huraan guud ahaan intaas ayuu ku dhan yahay barnaamijka falqeynta wararka ee wasaaka soo saara anigoo xasan saaxiibkii cumar axmed ibraahim fax- eh, suxeefe u farsaminayay tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doonaa subax wanaagsan saaxiibayaal
dacruhu kalii dhacay halaalac dhulkuu ku jiraya dilaacduubuu kalii dhacay halaalac dhulkuu ku jiraya ubalcaa shaqaagii haliskeli nafayde hadalcaa simaad qaba iyaho hadalcaa simaad qaba iyaho jacaylku habaabi maayo nasiibku hungoobi maayo hantina waxba waa imayni jacaylku habaabi maayo nasiibku hungoobi maayo hantina waxba waa imayni hadda aan dhammayni ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammayni ku jar hadalka ku jar jar hadalka hadalka ku jar